asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana aa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle teenan maantana waa mid ka mid ah xubnaheennii aynu weligiinba wadaagi jirnay waxayna ku saabsan tahay teenani haddii eeba idmo waxaa la yidhi laba nin ayaa waxay isku qabsadeen hal geel markay hashi geela isku qabsadeen ayaa labada nin ee hashi geela isku qabsanaysa nin wuxuu leeyahay shan boqoloo halaadoo cadcad oo geel ah weliba baraaguu leeyahay biyo ku jiraano biyaha laga cabo weliba waxa uu leeyahay tuulo yaroo wareegto daabiyad aho sonkoro iyo alaabo ilaah iyo dhar iyo waxintuu keeno yuu maaragtay dadka eerbeediyada tuulooyinka iyo meelahaas iyo adigu ganacsi buu yahay dadka waana geelqabeen waana ganacsade waana maaragtay biyahana waa hayaayo markay oomaan bay awrta dhaanka u geystaan hebelow inaagero ritaa qalaxan iga adigu waa nin gacantiisu wax ku jiraan ninka kaleente ee hasha lehna hasha lamaanka alehna waa inaa waxuu haynino maaragtay adigu yaaban marka gar baa laysugu yimid ee waxaa lagu ballamay in labadaa nin loo kala garqaado si hashaas labada nin ninkii yeelan lahaa loo siiyo oo hashiisii loo raaciyo ayaa lagu ballamay geedkii gartaa laysugu yimid nin walba wixii gar u dhihi lahaa ayuu dhiibtay labada nin marka waxaa dood fiican oo dood wanaagsan ama hadal wanaagsan ama hadal aqoona ama mid ku tooboon ku doodaya midkan caydheehen waxba gacanta ku haynin meesha midkan kale into uu hashaasu geelaygay u eg tahay iyo hashaasu dirkii ina geelaysa inay tahay baan u malayn iyo hashaas waxyaala noocaas ninkaasu uu ku doodayo ninkii marka xaakimka u ahaa nimanka u garqaadahayay ragga korjoogtada u ahaa dee wax sankor u beegay rabaan moogta galabta markay caraabayaan reebaadiyahana aad iyo aad bay waayahaas yaani reebaadiyo dhan dhehina qaar badanoo ka mid ah iyaga sankortu muhiim bay u ahayd in laba kooboo sankor iyo riinji loo beego oo uu ciddiisi la aado aad iyo aad hawl u wanaagsan ayaga show nimanku ballanqaad ayay haystaan ballanqaadka ay haystaanna waa in sankortooda iyo riinjigooda loo beegi doono oo ay caawa cudahooda si fiican ula dheelman doonaan alabada iyaga guryahoodana uu uunsigu ka bixi doono mar haddii si fiican shaaha loo cab waxaa dhacday marka hawsha iyada ahayd sidii xukunkii uu ninkii uu isu lahaa adaa xukunka helahaya oo lagu xukumayo gare allay taqaanaabay midhaa nimankana ku koobahayaan ayay dhanka kale u rogeeno acbay u siiyeen aayar bay kii kale u xukumeen ninkii baa dagaalamay marka say macquul ku tahay doodaydu sidaasay ahayd maanay doodaydu jabnayd si ninkii loo qanciyo ayaa la gara waayey nimankii marka garta qaaday ee xukunka riday mid ka mid a ayaa mahmaahdan caanka noqotay si tiiba ugu yidhi labaanina xoolqabeen baa nina caydh bu ahaa wuxuu ku yidhi makuu sheega waxaad ku qanacda makuu sheega markaasuu yidhi haa siiye nin gacantiisi buuxday gari u go'daa nin gacantiisi buuxday gari u go'daae ayr samir buu ku yidhiniyo oo iska tag hashaasba awd horeba gacanta adigu kumaada haynin ninkaasi u go'day oo xukunka ugu dhacay iska tag maxaad isu wareerin oo waxaanoo buuq iyo dagaal iyo kayraa maxaa kaa keenay arrinta cajiib bay noqotay soomaalidana waa xilliyada uu laaluushku soo bilowday waagii hore soomaalidu laaluushka iyo garta leexsan iyo qofka maaragtay in la xaqira iyo maaragtay wax badan oo aad iyo aad u badan iyay ka dhowrsan jirtay dabeecadna oomayna lahayn dhaqmada noocaasa sababtoo ah aad iyo aad bay uga wanaagsanayed xagga suqmaasuqa laakiin waayihii dambe moojiye cid noo keentae waagii soomaalida la qaybsaday unbay barataan u malanaya waxaase nimankii eragaasay ku dhaheen nin gacantiisi buuxday garay u go'daa mahmaada maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idimkii iibi waxaa la yidhi nin sarqaamay sokeeyo ma dhowro